بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخوتي في العقيدة sidaa walaalkay sheegay muxaadarada la qoondeeyey inaan galaa waa mowduuca ku saabsan baycat الnisaa ama waa xawla alaaya alqur'aaniya ilaahay uu leeyay يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم waa mowduucaasi ku saabsan baycat الnisaa ballankii ama heshiiskii uu nebigu la galay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi dumarka waxaa caadada nebiga salawaat ullaahi wasalaamu calayhi ka mid ahayd inuu dadka bayco la galo ballan inuu la galo saxaabadiisa waxaana axaadiista ka soo aroortay nebiga salawaat ullaahi wasalaamu calayhi ay tilmaamaysaa inuu ballamo badan oo kala nooca saxaabadiisa la galay in badan inuu ballankula gelaya cala samci wa taaca inay maqlaan oo ateecaan in badan inuu nebigu ballankula gelayay calaa qowli alxaq inay xaqa yidhaahdaan aanay ka weecweecanin in badan inuu nebigu kula gelaya cala alqowli bilcadl inay cadaalad ku dhawaaqaan oo aanay ka weecanin in badanuu nebigu salawaat ullaahi wasalaamu calayhi kula gelayay ballan inay maamulladooda u adkaystaan oo sabraan xataa hadday aara jirto haddii laga bursado si aan muslimiintu dil dhexdooda u marin waxaasoo dhamme axaadiis baa ku soo wada aroortay saxiixa nebigu salawaat ullaahi wasalaamu calayhi markaa baycooyin ama ballamo kala gedisan ayuu ragga la geli jiray waxaa ka mid a saxaabada qaarkood inay u yimaadeen oo uu kula ballamay النصح لكل مسلم جرير بن عبد الله البجلي xadiidkii nisaa'iyo saxiixu muslimkaba ku yaalay masaa'ilkan soo sheegoo dhammina waa abwaabta imaamu nisaa fi kitaabii uu ku soo arooriyey annisaa'i waxaa ka mida baycooyinkii uu nebigu galay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kuwuu kula gelayay saxaabada maalintii yowmu alxudaybiya shajarat lbayca baycat ridwaan baycadii caanka ahayd ee jaabiru ibnu cabdilaahi uu leeyahy wuxuu nebigu nulagula ballamay calaa anlaa nafira markii la yidhi cismaan la dil oo nimankii gaaleed aad u dirtaa dilay wuxuu ballan nugula galay buu leeyahy calaa anlaa nafir inaanan cararin ama salamatu ibn alakwac saxaabiga kale isagu lahaa waxaanu ballan maalintaa nebiga kula gallay cala almowt geeri ayaannu heshiis kula gallay baycaadka ama ballamadu saxaabada ka qaadi jiray nebigu waxaa ka mid ahaa inuu jihaad kula ballamo qaarkood inuu hijro kula ballamay qaarkood nebigu salawaat ullaahi wasalaamu calayh xadiidkaasi maalan jariir ibnu cabdilaahi albajali riwaayaadkiisa qaar ka mida wuxuu bayco kula gelaya heshiis وعلى فراق المشركين قال إنad ka tegayso ballan igula gal buu nebigu lahaa idan nebigu salawaat ullaahi wasalaamu calayhi ballan buu dadka la geli jiray haweenka markaa iyaga ballan gaaruu la galay haweenka aayaadkanoo soo degayey bacda sulxi xudaybiya oo ahaa markii nebigu heshiiska la galay gaalada ahaa in wixii muslime gaalada ka yimaada loo celiyo wixii gaalada xaggooda qabta aan la soo celinin heshiisyadii caynkaa ahaa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala dumarka ka reebay oo la yidhi iyaga gaal lagu celin maayo dabeetana aayaadkaa suuratulmumtaxin xagga dambe ku jira alla soo dejiyey subxaana wa tacaala loo tilmaamaya haweenku hadday kuu yimaadaan iyagoo bayco kula gelayo soo hijrooday oo arrimaha soo socda kuu bayco kugula gelayaan la gal baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala oo ilaahayna dembidhaaf u weydii ragga idan haweenkii wakhtigaa u yimi nebigu baycadan buu la galay haween kale nebigu baycu la galay oo ah markuu fatxu maka furtay ee dadku u imanayeen haweenkii nebiga u yimi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi bayca ama ballan buu la galay ansaarta markuu u tegay dumarkooda baycu la galay ballan buu la galay wakhtiyo badanoo kala gedisan buu nebigu salawaatuullaahi wasalaamu calayh haweenka bayco la galay xataa baycadaa uu dumarka la gelayay iyagoo qura khaaskuma ahayn ee xataa rag buu la galay sida uu sheegayo saxaabigii cadiimka ee cubaadata bnu saamit min ajalli saxaaba ka mida ah raggii muslimiintii ugu horraysay baycat alcaqaba ka qayb galay ee ansaarta islaamay badariyo raggii macruufka ku ah saxaabada waaweyn ka mida ayaa wuxuu lahaa maalin annagoo nebiga ag fadhina xadiid saxiix wuxuu ku tilmaamaya annagoo nebiga ag fadhina oo waxawlahu cisaabatun min asxaabi oo koox saxaabadiisii ka midina ay ag fadhiyaan ayuu wuxuu ku yidhi nebigu tubaayicuunani cala an laa tushrikuu billahi shaya war saxaaboy ballan ma igula gelaysaan inaydan ilaahay u shariik yeelin oo aydan waxadin oo aydan sinaysanin oo aydan carruurtiinna dilin oo aydan been abuurad la imanin ama been abuuradkaasi ama been abuurad caadi ah lagu fasiro ama ha lagu fasiro walad aanay dhalin oo ay tabaniyaan oo laqiit ay qaateen ama waladu zina wuxuu doonaba ha ahaadee waxyaabahaasoo dhan waa lagu fasiraa walaa tacsuunii fii macruuf samaynaydan igu caasiyi doonin bayca igula gala buu nebigu ku yidhi raggiiyoo fadhiya heshiis arrimahan igula gala waa kugula gelaynaa bay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo dabeetana wuxuu ku yidhi faman wafaa fa ajruhu cala allah baycadaa ninka ii oofiya ajarkiisa ilaahay buu ku leeyahy subxaana wa tacaala waman asaaba minkum shay-an facuuqiba bihi fahuwa kafaaratun lah ninka wax ka mida ay kaba dhacdhacaan laakiin xuduudda lagu soo oogo oo maalan xaddu zina ama xaddu sariqa ama xuduuddaa lagu oogay kaasna xadkaa kafaara u ah oo dembigiisa alla ku dhaafaya waman asaaba min dalika shayan uma satarahu allah ninka waxyaabaha wax ka midi ka dhacaan ee ilaahay subxaana wa tacaala u xilqariyana kaana arrinkiisu ilaahay baa aakhire u ban yaallaa buu nebigu uhi in sha'a cafaa canhu wain sha'a caaqaba hadduu doono alle subxaana wa tacaala waa cafinaya oo waxba u qabsan maayo hadduu doonona waa ciqaabaya yacni waa taxta almashii'a maalinta qiyaame mashii'ada alle subxaana wa tacaala buu hoos yaalla markaan soo koobna waxaan leenahay nebigu salawaatuullaahi wasalaamu calayhi baycadan wakhtiyaal kala gedisan oo tiro badan buu saxaabadiisa la galay rag iyo dumarba laakiin nusuusta qur-aan isay ku soo aroortay waxay ku caan yihiin in lagu tilmaamo baycatu nisaa inta badan maalan markii maka lagu soo noqday nebigu waxyaabuhu ragga ka qaaday waxaa ka mid ahay cala alislaami waljihaad inay ballanka kula galaan islaamnimo iyo jihaad laakiin dumarka jihaadku waajib kuma ahayna iyaga masaa'ilka kan ayaa ballan lagula gelaya masaa'ilkan ballanka ku soo arooray waa manaahibay u badan yihin waxyaabaha islaamku uu reebee nahiyey waajibaadku inta badan wakhtiyo gaara la sameeyaa laakiin waxyaabaha la mamnuucee la reebay waa wax la rabo wakhti kastaba qofka muslimkii inuu ka madhnaado ma'muuraadka ma staطacta baa lala yimaada manhiyaadka laakiin qofka muslimkii inuu mar kastaba ka dheeraado oo aanuu marnaba la imanin baa ayaa islaamku ina faraya nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haweenkaas uu ballanka la gelayey ballanka ragga iyo ka haweenka faariqa u dhaxeeya ugu weynaa waxaa ka mida baa la yidhaahdaa ragga inta badan markuu ballanka la gelayo uu gacan qaadi jiray nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ragga markuu ballanka la gelayo wuu gacan qaadi jiray laakiin axaadiista saxiixiisa ku soo aroortay haweenay weligii ma gacan qaadin haween muu gacan qaadin waayo haweenku mar haddaanay maxramkiisii ahayn ragga iyo dumarku jidhkoodu inuu istaabto naagna ninay itaabato nina inuu naag taabtaa waxaynu ognahay inaan islaamku soo dhowaynayna ama ay mamnuuctay sidaa awgeed buu wuxuu nebigu haweenka ku lahaa markuu baycaadka la gelaya innii laa usaafixu الnisaa anugu haweenka ma gacan qaada buu nebigu tilmaamayay ama wuxuu tilmaamayay baycada inطaliqna faqad baayactukunna iska taga buu nebigu lahaa heshiiska haddaa ila gasheen baycadii waan idinka qaadeen oo waxba isagoo aan gacan qaadin baycadaasi uu nebigu la galay ama heshiiska ama ballankaa uu la galay wakhtiyadaa kala gedisan wuu la galay bale sida saxiixaynka ku soo aroortay ibnu cabbaas uu soo aroorinayo waxa uu tilmaamayaa inuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xataa ciidaha uu la geli jiray ballankan intuu ciid khudbadeeyey oo salaaddii dadkii tukiyey inuu ka yimi oo dabeetana dumarka u tegey dabeetana uu yidhi bayca ila gala ballan ila gala ballankan intuu la galay ay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo waa kula gallay ballankaasi kadib buu markaa yidhi tasadaqna wax sadaqadaysta haddaba buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh idan mas'alada tan baycatu nisaa ku caanbaxday ciid nebigu wuu la galay haweenka oo fatxu maka wuu la galay oo markay soo hijroodaan wuu la gelayey oo haweenkii ansaarta wuu la gelayey oo wakhtiyo tiro badan oo kala gedisan ayay baycada tani dhacday cumuumanna hadalkaas buu nebigu kula gelayay haweenku inay sidaas haddii baycada aan hal gabadha la galayo kuwan boqol la gala waa isku mid buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxyaabahaasi uu nebigu bayco kula galay ee naska ku soo arooray waxaa ugu horeeya inaanay shirki la imanin inaanay maxay an laa yushrikna biاllahi shaya ilaahi subxaanah wa tacaala inaanay cidna la wadaajinin shirkigu saynu naqaanno waa dulmi la sameeyo dee waxa ugu weyn laa tushrik biاllah ina shirka la dulmun cadiim luqmaan alxakiim waa kii inankiisa ku lahaa laa tushrik biاllah yaa bunay wiilkaygiiyow ilaahi subxaanah wa tacaala cidna waxa la wadaajina shirkigu waa min asharika waa inaad cid cid wax kala dhaxaysiiso inankaygiiyow buu lahaa cidna alle waxa la wadaajina subxaanah wa tacaala markaasuu weliba u riisangareeyey sababtu waa maxay ina shirka la dulmun cadiim buu yidhi waa dulmi la gale ka u weyn ilaaha ku abuuray ee ku arsaaqay ee uu kownkan isagu ku keenay ee aan cidna wax la lahayn mid aan waxba la lahayn inaad wax la wadaajiso oo aad wax la siisaa waa dulmi dulmiga u weyn waa dulmiga ilaahay leeya aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun kuwa iimaan laga helay ee aan iimaankooda ku dheehin walam yalbisuu aan ku marin aan huwin iimaankoodii dulmi aan ku dheehin ama ku marin ulaa'ika lahum اlmnu wahum muhtaduun kuwaasi waxay leeyihiin baa layidhi subxaana wa tacaala nabadgelyo aakhiro kuwaasaa iska leh waana maxay kuwa hanuunay shirkigu markaa waxaynu ognahay inuu yahay wixii ugu weynaaya ambiyadii alla soo diroo dhamme ay ka digayeen waxaynu ognahay inuu najaaso yahay yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najas waxaynu ognahay inuu ceeb yahay waayo ilaahay subxaana wa tacaala waa ka qur-aanku tilmaamaya aakhira inta la soo taagay inay dadku odhan doonaan kuwii gaaloobay tallaahi in kunna la fii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin wakhti aan calaacalfurayn ayay calaacali doonaano waxay leeyihiin ilaahay baannu ku dhaarannaye waxaannu ahayn kuwo ku jira baadinimo cad markaannu idinla simaynay rabbulcaalamiinka markaannu idinla simaynay rabbulcaalamiin annagoo dunida joogna oo maxaad rabbulcaalamiin kula simaysaa weyni jacayl cibaado gawrac nusub wax allaaliya waxaa cibaado la sameeyo waxaa loo baahaya inaad ilaahay keligii ula timaadid waxaa loo baahan yahay inaad xukum dhammaantii ilaahay keligii ka qaadatid waxaa loo baahan yahay inaad aqbasho inaad ilaahay u hoggaansanaatid idan shirkigu kiisa weyni waa ka diintaba dadka ka saara kiisa yarina waa ka acmaasha buriya ka yari waa riyaa istus ama tasannuc lilkhalq ama ilaahay waxaan ahaynoo aad weynayso ku dhaarato maalan innagu waa iskaga dhaarannaa ilaah iyo rasuulka baynu dhaar rasuulka laguma dhaarto ilaahay umaa lagu dhaartaa bes dhaarahay kale dumarku ay yaqaaneenna tirada badnaana iyana ma bannaana waataan aabbahay waayaa iyo labadan dhalay waataan waayaa iyaguna diin ahaan ma bannaana qofka muslimkii waa inuu ku dhaartaa un hadduu dhaaranayo ilaahi subxaana wa tacaala idan alxalifu biayri illaah alxalif bigayri illaah ilaahay hayrkiiyo lagu dhaartaa waa min ashirki alasqar waa waxyaabaha acmaashu ku burtay ka mid tay man xalafa bigayr illahi faqad ashrak maa shaa allah wa shi'ta buu nebigu ku tilmaamay inay la mid tay inaad tidhaahdo haddii alla iyo adiguba aad tidhaahdaan maya ajcaltanii nidan lilahi waatuu nebigu ku tilmaamayay waxaynu u baahannahay shirkulasqarkaana inaynu iska ilaalinno waayo ilaahay baa wuxuu leeyay wamaa yuuminu aktaruhum billahi illa wahum mushrikuun dadka inta badan ee alle ma rumeeyaan iyagoo ah mooyaane kuwa ilaahay subxaana wa tacaala uu shirki yeelaya qur'aankana waxa ilaahay leeya wman yushrik biاllahi fakaأnama khara min الsma fatkطafhu الطayr aw tahwi bih الriixu fi makanin صaxiiq ilahay miaal buu ina siiye wuxuu idhi ciddii ilaahay u shirki yeeshaa fakaأnama khara min الsma baa ilahay yidhi wuxuu la mid yahay qof cirka ka soo dhacay oo fatkطafhu الطayr ay shibiruhu boobayaan waxaad qiyaastaa qof samada laga soo tuuray oo isagoo aan dhulku soo gaadhin haaddu ay boobayso aw tahwii bihi ariixu fii makaanin saxiiq ama dabayluhu ay sidaan oo aan wasni lahayn oo meel daran dabayshu ay ka tuurayso yacnii ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa qofkaas noociyadiisu iyo noloshiisu noocay tahay ayuu la mid yahay nolosha qofka mushrika ah qofka mushrikaa noloshiisu kaas baa miaalu ah waa nolol aan asal iyo raatoona lahayn waa nolol aan mabaadi lahayn waa noloshaa marba derbi ku dhacaysa ee geed jiidhaysa waa noloshaa dabayluhu wataan waana muubiqaadka dee waxa ugu weyn ee ilaahay leeya walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin ilaahay uu leeyahay waxaa lagu waxyooday adiga iyo nebiyadii kaa horreeyeyba nebi maxamedow haddaad ilaahay u shariik yeeshaan camalkiinnu waa burayaa layaxbaطanna camaluk camalkaagu waa burayaa baa ilaahay leeyahy haddii nebi maxamed aan lagu daynaynin cid kale maxaad u malaynaysaa markaa cidna lagu dhaafi maayo weeyaan walatakuunanna min alkhaasiriin kuwa hoogay baanaad ka mid noqonaysaa baa la leeyahy baycadaasi uu nebigu la galay haweenka kan markaa waa taataabanaynaa uun idan ashirku billaahi rag iyo dumarba inay iska jiraan oo ah dunuubta ugu waaweyn dembi ka mid ah waxa uu alle subxaana wa tacaala ku tilmaamaya oo haweenkaasi la yidhi hadday ballanku ula gelayaan calaa an laa yushrikna billahi shaya waxa lagu xigsiiyey walaa yasriqna aanay waxadaynin asariqa tuugo aanay la imanaynin tuugadu iyana waa dunuubta waaweyn balle waxaynu naqaannaa inay ka mid tahay kuwa xuduudda qur-aanku uu sameeyeyba gacanta in laysjaro haddii wax la xado nebiguna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waa dunuubta uu ku tilmaamaya laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min walaa yasriqu saariqu xiina yasriq wahuwa mu'min walaa yashrabu alkhamra xiina yashrabuha wahuwa mu'min walaa yantahibu nuhbatan daata sharafin yarfacu annaasu ilayha absaarahum wahuwa mu'min xadiidkii nasaa-i warinaya saxiixa ahaa wuxuu nebigu leeyahy zaanigu ma zinaysto xaal uu mu'miyey yacnii iimaanka waa la kor qabtaa bay culammadu yidhaahdaan dacfi iimaaniyo wakhti uu qofka ku dhaco oo uu hoos maro ayuu masaa'ilkan ku dhacaa tuuggu wax ma xada baa nebigu leeyahy isagoo mu'mina idan tuugadu lacana allahu saariq yasriqu lbayda fatuqطac yaddah tuug allaha nacdala buu nebigu leeyahy cadha allaha ku dhacdo ama alla ha fogeeyo beed buu xadayaayoo gacanta lagu jarayaa buu nebigu tilmaamayay idan nebigu wuxuu kala bayctamay haweenkaa waxaa ka mida inaanay wax xadin waxaa la yidhaahdaa baycadii maka ee haweenkii reer maka markuu nebigu la gelayey oo hinda bintu cutba ay fadhido ayaa waxay tidhi baa la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo aniga odaygaygu waa shaxiix abu sufyaan waa nin yaro gacan adag ee biilka carruurta intuu siiya hadday ku fillaan weydaan uga yaro kordhiya miyaa waxba ku jira markaasuu nebigu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inta macruuf haddaad uga qaadato intaa uun biilka oo aanad wax kale ka qaadaynin bele kuma jirto ayuu tilmaamay laakiin taa macnaheedu ma aha haweentu inay ninka wixiisa dee ay iska gurato waa kuu imaamu ibnulcarabi uu leeyahay haddii uu meel adag ninku wixiisa ku xidhay u dabamarta buu yidhi kuwii gacanta la jarayay ku biiraysaa buu leeyahay ee waxaa la tilmaamayaa un xoogaa kambiilka iyo inaan ku saabsiisan haddii ay uu gacanadkaada ay bariiska uga kordhisay inaan bala badani ka jirin waxyaabuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh uu baycada kula galay waxaa ka mid ahaa inaanay zinaysanin inaanay zinaysanin hindaa waxaa laga sheegaa maalintaasi inay tidhi wahal tazini alxora ilaahay rasuulkiisu yah waa inta xor tahay miyay sinaysataa yacni inay wax xun tahay oo bulshada dadka fiican ayaan aanay aqoonba ayay tilmaamaysa zinaduna iyana waa waxaadu foolxun foolxumadeedaasi waxaa kaaga filan callaamatu bnulqayim baa wuxuu leeyahy ilaahay subxaanah wa tacaala buu yidhi shirkiga iyo zinada iyo liwaadka wuxuu ku tilmaamay najaase iyo khubh inay yihiin fii kitaabi oo waa ka ilaahay qur-aanku le inama almushrikuuna najas ama waluuطan aataynaahu xukma wacilma wanajaynaahu min alqaryati alatii kanat tacmalu اlkhabaa'ifa inahum kanuu qowma saw'in faasiqiin ama waa kuwa tilmaamayay akhrijuu ala luuطi min qaryatikum inahum unaasun yataطaharuun zinadana waa ka ilaahay ku tilmaamay alkhabiiaatu lilkhabiiiina walkhabiiuuna lilkhabiiaat yacni khubfi iyo najaasanimo ayaa ilaahay qur-aankiisa ku sifeeyey markuu ka warramayay zinada iyo liwaadka iyo shirkiga saddexdaaba khubfi buu ku sifeeyey qur-aankuna waa ka tilmaamaya meelo kale walaa taqrabu zina zinada ha u dhowaanina oo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxa uu tilmaamayaa zinada in la zinaysta daaya in la agmarmaraa inaanay bannaanayn wixii zinada ku xeerraay oo dhan baa markaa dadka laga mamnuucay gaar ahaan haweenka haweenku baabkan iyagaa hogaamiya waayo gabadhu hadday dhowrsan tahay inta badan ninkuna wuu dhowrsanaadaa laakiin gabadhu hadday fataana tahay oo iyadoo ay qaawanta oo rabshadda waddo waxaa laga yaabaa nin kastaoo dhowrsan inay dhulka dhigi karto waayo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waa kii ku tilmaamayey maan arag wax nin caqli badan ka legidi og ama ka kaxaysan og haween maan arag buu nebigu leeyahy oo haweenka masaladaa kaga badan walidaalik ayuu nebigu wuxuu tilmaamaya ama qur-aankaba ilaahay ku sheegayaa tabaruj inaanay samaynin tabaruj aljaahiliyati luula oo axaadiista baycatu nisa ka warramaya qaar ka midii waxay ku soo arooreen lafdiga uu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi leeyahay walaa tabarajna naahayse soo bandhigina buu nebigu ku tilmaamayey inay gabadhu isqaawiso isa soo bandhigtaa waa khatar axaadiista nebiguna waa kuwii mancinayay inay gabadh kastoo cadar inta ismarayso suuqa martaa inay zaaniye tahay waa kii tilmaamayay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi isha iyo carabka iyo gacanta iyo lugta iyo wuxuba inay zinaystaan farjiguna ama waa u rumeeya ama waa beeniyaa un marka ugu dambaysa waana masale la og yahay ragga iyo haweenka wax kastaoo ay haweenaydu samaysaa nin way soo jiidataa taasi waa sababta keentayba ahlu fisqigu inay wax allaaliya waxa tijaaraah ku suuq geliyaan inay iclaankeeda gabadh ka dhigaan iclaanka maxaa gabadh looga dhigaa yacni haddii gaadhi la xayaysiinayo haddii taayar la xayaysiinayo haddii daar la xayaysiinayo gabadhuunbaa ka soo boodaysa maxaa gabadha ku intixaamay maa daarta daaro qurux badan lagu xayaysiiyo taayarka maa gabaadhi lagu xayaysiiyo waxaa la ogyahay intibaaha bini aadamka iyo raggu meesha weego walidaalik gaadhiyadoo la xayaysiinaya marka hore gabadh qaawan baa soo boodaysa kadib baad gaadhiga arkaysaa daar iyadoo la xayaysiinaya tan baad arkaysaa waa fitra weligoodba ha ku yidhaahdaan maye beri ikhtilaadku waa beri iyo gabadhuna halka iska maraysaa inankuna halku iska maraya kalaaskay wada dhiganayaan maxaa jira hadday run sheegayso maxaad haddaa tv-ga ula soo ordaysa maad ra keentid hadday run tahay in aninku gabadha eegayna si beriya laysu dhinac soconayo ma gaadhiga marka la xayaysiinayo oday laga soo saaro ama nin dhallinyaro ordaya ma la soo saaro dabeetana taayir laga daba keeno yacni ninka iyo taayirku waxba ma wadaagaan gabadha iyo taa'irkuna waxba ma wadaagaane gabadha waxay wadaagtaa inay tahay wax kastaoo gabadha ka midi waa sababta ay keeneen markaas inay fasaadku faafiyaan inay waxa gabadha arki maysid nin kabtiisu ay cidhib qudha leeday maxaa ragga cidhibta kabta loo dhuubi waaye waxaa laga yaabaa inay kugu inaad brogramid ku tahay dee waa kab dumar maxaa kab dumar ka dhigay ila bini aadamku markii hore qof waliba kab dhulka saaran buu qaadan jiray maxaa tii dumarka loo fiiqee tii ragga loo fiiqi waayey weli ma isweydiisa yacni waxaa la rabaa gabadhu inaanay si balaansidha u soconin inay dheeldheelido dheeldheeligaasaa ninku eegaya ninku hadduu dheeldheeliyo waxba samayn maayo idan waxaa la rabaa kabtan yara fiiqani inay gabadhu u socoto qaab jidhkeedu aanu balaansid noqonaynin ay muuqan karto waxayn leenahay xataa kabta ragga iyo kabta dumarku hoostooda isku si looma sameeyo nin dhinacaaga marayo kabiisu qadhowqadhowqadhowqadhow leeyihin weli miyaad maqasha gabadhe hadday istriidka saddexaad maraysa laakiin waad garanaysaa dhagdhagdhagdhag bay kabteedu leedahay kabta dumarka hoosteeda la adkeeya si ay u sanqadho idan gabadh kasta oo dhulka maraysa kabteedu dhow dhow dhow dhow bay leedahay dadminis ana hunaak weeyaan halkaan taagana soo jeesa weeyaan marka gadhowgadhowlaysa markaaba waad garanaysaa inay gabadh tahay waxa dhinacaaga ka sanqadhaya nin laga sanqadhin maayo kabihiisa idan dadkan ahlu fasaadkii way ku tafanuneen runtii waxaan siday u soo bandhigaan ilaahay wuxuu ina leeyahy walaa taqrabu zina waar zinada dhammaanteed ha u dhowaanina iyada iyo waxa ku xeeran oo dhan inaynu ka fogaanno weeyaan wlidalik buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi baycada baycatu nisaa ku caanbaxday haweenkaa waxaa ilaahay leeyay inaanay zinaysanin ballanka qaada inaanay zinaysanin dawaacu zinaa la imanin waxaa zinada dadka ugu yeedhayoo dhan inaanay la imanin waana kii nebigu tilmaamayay haweenkaas laba kooxood buu nebigu sheego uu yidhi anigu maan arag laakiin ummaddayday ka mid yihin jannadana urin maayaan urteeda udugeeda xataa urin maayaan buu nebigu yidhi ragga markii la tilmaamaya kuwa qalbi adag oo dadka karbaasho wax toorjargareeyaa nebigu sheegay kuwa dadka garaaco oo tuma oo toorjar sameeya kuwaas buu nebigu tilmaamaya inaanay jannada aakhiro urinaynin idan ragga qalbi adayg iyo dagaal iyo rabshad baa lagu sifeeyey kuwoodii aan jannada urinaynin oo asxaabu abu qurayb iyo wixii la mid ah kuwa dumarka waxaa lagu tilmaamay iyaga haween buu nebigu yidhi kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumiilaatun haweenka markii iyaga la sifaynayey rag iyo haweenba waa laba kooxood aan janno gelaynin laakiin haweenka kooxdaa layidhi uduga jannada ma uriyaan oo ma carafteedaba ma helaan kooxdan la leeya dumar ka mid ah waxaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwo iyagu weecsan oo ragga weeciya oo mara huwan oo haddana qaawan ayaa ilaahay ku tilmaamaya waa kaasiya caariya imaa kaasiya inay mara gashan tahay laakiin caariyatan can ilakhlaaq ay tahay oo afxumada iyo dhaqanxumada ay wax ku soo jiidayso amase inuu jidhkeeduba yahay kaasiyatun caariya mid waxna gashan haddana qaawan waa aragteenoo kooxahan dumarka iyo dharkooda staylkiis dharka ragga loo talo oo dhammi gaal iyo muslimba min halkaasaa la bakhtiiyaa ilaa iyo labada cagood buu qarsoonyihi soo maaha ama suudh u xidh ama qamiis u xidh ama waxaad doonto u xidh ninka halkaa laga bilaabo ilaa lugaha way u qariyaan soocankaa maaha meel kastoo stayl kastoo ninoo la soo bandhigo sida normalka lagu yaqaana waxa weeyaan in maxay ninka mara asturan loo xidho haweenka staylkooda waa sidee haweenka waxa weeyaan stayl injineerkaasi wuxuu u fakaraa gabadh kastaa halkay u qurux badantay in la soo bandhigi karo qofka bini aadamkii ma dhammaystirna rag iyo dumartoona qofba meel buu u qurux badan yihi tu naasa u qurux badan tu calool u qurux badan tu luqun u qurux badan tu beer u qurux badan mid walba halkay u qurux badantay dhisayna inay qaawin kartaa loo sameeya mara dacalkaa ka bannaan mid halka naas ka bannaan mid laabta ka bannaan mid beerka ka bannaan mid bawdiya ka bannaan mid addimadu bannaan tahay waa inan waliba halkii lafaheeda ka dhalaalaysa inay dabadda soo dhigto idan kulluha waa asxaabu fasaad nebigu salawaat ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamaya markaa haweenku inaanay sinaysanin walaa yaqtulna awlaadahunna baycadan waxaa ka mid ahaa inaanay carruurtooda dilin carruurtooda inaanay dilin oo ama wa'digii ha ahaato la xabaalnoloolinayay ama farsamadan cusube ah ilmo uurka ku jira in lasoo tuuro ahaato laa yajuus baycaduu nebigu haweenka ka qaaday waxaa ka mid ah inaan carruurta la laynin ilmo uur galay lama soo ridi karo ilmo ilaahay abuuray subxaana wa tacaala iyo uur galay lama soo ridi karo ilaahayna waxyaabuhu kala dardaarmay bay ka mid tahay haweenkaasi inaanay carruurtooda laynin markaase haddana waxaa la sii raaciya walaa yaftariinahu inaanay been abuuranin buhtaan been abuurad bayna aydiihinna waarjulihinna been abuuradku ama been abuurad hadala ha ahadayo buhtaan qof laga samaynayo ama jamhuurulmufasiriin siday ku fasirayaan ha ahaado been abuurad ku saabsan ilmo laqiita yacnii ilmo aanay dhalinoo intay soo qaada ninkeeda ay tidhaahdaa innagaa dhallay ama ilmo zina ah oo aan ninkeedu ka dhalin oo ay tidhaahdo waa waa carruurtu ka mid yahay oo adaa dhalay mid kastaba ha noqotee carruurta inaan la dilin baa alle subxaana wa tacaala ballan lagaga qaadaya carruurta dilkeedu jaahiliyadii horena way samayn jirtay oo waxaa laga yaabaa markaa iminka taariikhta aragtaan inaa yaqyaqsootaan oo tidhaahdaan qof nooloo soconayuun intuu aabbihii soo qabta ama hooyadii soo qabata ama xabaal lagu ridi jira oo lagu aasi jiray dadkan xaggay naxariistu ka tagta laakiin kan iminkiiba waa xabaal nololis ilmo uurka ku jira oo nool oo dhaqdhaqaaqaya oo bini'aadamah ayaa inta dhakhtarka la tago ayaa bahal birasite loo geynaya alle dhakhtar baan ahay dhakhtar maaha waa jazaar waa kan xoolaha gowraco kale dhakhtarnimo ma aha qof bini'aadamo inta maqasa loo qaato kolna lug yar la soo gooyo halkan la soo dhigo dheg yar la soo jaro halkan la soo dhigo waxa uu samaynaya waa qof bini'aadama ayaa maqas inta la geeyo marna madaxa la soo goynaya dabadda la soo saaraya marna jeeniga yar dabadda la soo dhigaya marna lugta yar dabadda la soo dhigaya markaasaa lagu leeya waa abortionoo gabadhu miyaanay xaq u lahayn inay wax iska tu inay ilmaha iska soo saarto is that logic ma waxa macquula qof bini'aadama in la googooyo oo haddana la yidhahdo waa xaq qof bini'aadam oo kale leeyahy maxaa u dhaxeeya ilmuhu lix bilood toddoba bilood markuu yahay in la soo rido iyo hadduu dabadda u soo dhacba inay islaantu cunaha ku dhegtoo bakhtiiso markuu soo baxo haddii la bakhtiyo waxay ku odhanayaan qaanuunkaa qabanayo qof baa la dilay laakiin markuu halkan ku yaro qarsoon yahay haddii kolba lug la soo jaro qaanuunku qaban maayo waa dullinnimo kale waa isla noocii uun laakiin caqligan biniaadamku waa wax aad u yar waa angalka wax laga tuso caqliga biniaadamku gebigiisuba waa angalka viewga wax lagaa tuso un kii horena viewgay kuu tuseen waxa weeya view aad u foolxun oo ah qof nooloo la xabaal nololiyey kanna waa view xorriyada baa lagaa tusay gabadhu miyaanay xor ahayn miyaanay xaq u lahayn inay nafteeda bastangarayso iyadu go'aansato miyaanay xaq u lahayn waxa caloosheyda ku jira inay iyadu ka taliso angal yaroo kalaa lagaa tusay laakiin laguma tusin qofka nool xuquuqdiisa meesha ku jira qofkan isagu meesha ku jira xaqiisa waa lagaa qariyey idan ilaahay wuxuu ballankuu nebigu ka qaadayey haweenka alla iyo rasuulkiisuba ballankay ka qaadeen waxaa ka mid ah walaa yaqtulna awlaadahunna carruurtooda inaanay laynin ama mid daba jooga ha ahaado ama mid uur ku jira ha ahaado gaajo iyo baqatoona inaan loo dilin ilaahay baa dadka arsaaqa ilaahay baa dadka arsaaqay taa ogsoonaada bashar batay iyo bashar yaraaday waa falsafad oday yaroo masiixiyo dunida ku soo kordhiyey oo wadaad ahaan jiray wadaad dhaqaalayahan oo kristan oo ingiriis oo la yaqaanay falsafadii ayaa laynoo buunbuuniyo laga dhigay basharku inuu baaba'ayo ilaahay baa kownkan ugu talagalay waqadara fiiha aqwaataha inta dad ku nool ilaahay baa quudkoodana ku udeeliyey laakiin ilaahay subxaana wa tacaala kullama bini aadamku baahidiisu ay korodhaba oo dadku soo tiro bataanba ilaahay futuuxaad cilmiyuu u furaayo qaab cusub ay waxu beeri karaan ama waxu soo saari karaan tiradu markay badataba wey cusubba alla furaa subxaana wa tacaala ee bini aadamku uu noolaan karo waxaa laga yaabaa hal hegtar waagii hore inta laga beeri jiray maanta in laga beero oslaba inku filan sababtuna ay tahay uun futuuxaadka cilmiga ee ilaahay bini aadamka u furay idan wasaa'ishu siday doontaha u korto ilaahay baa ballan qaaday waqadara fiiha aqwaataha meesha lagu nool yahay quudkeedu inuu yaallo saa daraaddeed baa ilahay wuxuu leeya walaa yaqtulna awlaadahunna carruurtooda ayay dilin yaanay been abuuranin baa ilaahay leeyahay haweenku oo ilmo aanu ninku dhalin ama aanay dhalin iyay ubadkeeda ku darin ilma aanay dhalin waa laqiit ay soo qaadatay qof bini aadama in la soo qaadoo la koriyaa diinta waa ka mid laakiin in loo nisbo sheegtaa baan ka mid ahayn yacnii qof inaad ka naxdo ilmo la tuuray intaad soo qaadda inaad koriso waa wanaag aad samaynayso waa khayr laakiin ha ku abtirinin oo cid aan dhalin ha ku nisbaynin oo ha ku tirinin ama laqiit ha noqdo ama waladu zina ha noqdee iftiraagaana inaanay la imanin walaa yacsiinaka fii macruuf baa ilaahay yidhi samana waxa samaha loo yaqaano dhammaantii inaanay kugu caasinin walaa yacsiinaka waa ku fillay laakiin waxaa kaloo la ogayay nebigu macruuf mooyaane inaanu xumamadee dadka farin waxa uu faroo dhammi inay wanaagun yihiin saa daraaddeed baa layska ilaaqoo la yidhi walaa yacsiinaka fii macruufin samahana inaanay kugu caasinanin ballan ka qaata samuhu marka hore waa samo oo dhan waa mutlaq culammada qaarkood sida saciid ibnu lmusayib oo kale wuxuu ku fasirayey waa inaanay wejiga dhirdhirbaaxin oo jeebabka ama marada jeexjeexin oo balaayo aanay u yeedhanoo hoogayayba ayay odhannin oo timaha faydfaydin buu leeyahy yacnii haweenku markay baladu qabsato ee ama cidi ka dhimato ama mashaakil ku dhaco waxaa caan ahayd inay markaasi isdhirdhirbaaxdo hoogayay jabayay ba'ayay iyadoo leh dabeetana ama ay maryaha dildillaaciso masarka yar intay tuurto timaha midhbo meel eego waxaasoo dhammeeyo waa dhaqanxumo islaamku wuu diidan yahay oo waa kii niyaaxadu arbacan min amri ljaahiliya buu nebigu afar jaahiliyaday ka tirsantay haddana dadku dayn maayaan buu tilmaamayay afartaa waxaa ka mid ahaa niyaaxadaas walidalik buu qataada wuxuu leeyahy walaa yacsiinaka fii macruufin waa walaa yanuxna ballankan markuu ka qaaday mucadaya baa nebiga tidhi baycan la gelaya waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaan rabaa inaan bayco kula galo laakiin markay aragtay nebigaoo haweenka masaladan u diidaya waxay tidhi gabadh baa jirtay berigii jaahiliyada in imra'atan ascadatnii fi ljaahiliya faadhabu fausciduhaa bay tidhi gabadh baa jirtay berigii jaahiliyada aad iigu hiilisay bay tidhi oo si fiican ii gashay haweenkii carbeed waxay isticmaali jireen marka haweenay cidi ka dhimata ama caynkaa kooxda kale intay u timaaday la baroordiiqaanoo la baroortaa mid aan lagaba dhiman ba iyana ba ayay jabayay ka dhinac odhanaysaa oo marada tuuraysa oo isjeexjeexaysa caynkaa marka taloo lala baee lala jabaa waxay tirsanaysay in wax fiican loo qabtay markaa beriga iyaduna musiiba ku dhacdo waxaa laga rabaa maxay iyana intay tagta inay ba'yay jabayay idinka abaalguddo oo intii in leeg tidhaahdo waxay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo haweenay baa dee gacantaa igu leh ee imminka baycada kula geli maaye aan noqdo oo qoladii ku soo taageero oohintii dabeetana markaasi aan kula bayco galo sidii baan yeelay bay tiri qaala idhab faascadiiha buu ku yidhi iga tagda hadday aad abaal samaynayso markaa tii baan la soo baroortay bay leedo kadib baan soo noqday fabaayactu rasuula allahi sala allahu aleh wasalam calaa an laa nanuux markaasaan bayco nebiga kula galay bay tidhi inaanan baroor dambe iyo waxaan dib loo samayn doonin ee aan waxan ka joogsan doonno sidaa daraaddeed nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ballamadu haweenkaasi la gelayay waxaa ka mid ahaa arrimaha aynu soo sheegnay oo dhan oo ama qayladan ha noqoto waata umayma bintu ruqayqaba waxay leedahay nebigaan umi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh anigoo raba inaan islaamka kula bayactamo markaasuu nebigu wuxuu yidhi ubaayicuki calى an laa tushrikii biاllahi shayئa wlaa tasriqii wlaa tazni wlaa taqtulii waladak wlaa taأtiina bibuhtaanin taftarinahu bayna yadayki warijlayk wlaa tanuuxii wlaa tabarujii tabaruja اljaahiliyaة اlأulى xadiidka imaamu axmed baa warinaya sheekh ilalbani iyo shaakirbana waa saxiix bay leeyihin wuxuu nebigu ku yidhi salawaatu اllahi wasalaamu calayh markay tidhi waxaan rabaa inaan islaamnimo kugula bayactamo waxaan ballan kugula gelayaa buu nebigu yidhi inaad shirki la iman oo aanad sinaysanin oo aanad ilma dilin oo aanad been abuuradkaa la imanin oo aanad niyaaxa iyo jabayay ba'yayda inaad joojiso oo aanad isu soo bandhigin sidii dumarka jaahiliyadu isu soo bandhigi jireen ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ballankula galay ballankaa hadday oofiyaan haweenku ilaahay wuxuu nebiga ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fabaayicunna ballankaa la gal wastaqfir lahunna allah ilaahayna dembidhaaf weydii oo wixii ka dhacdhacay waa bini aadama kole qusuur lagama waaye ilaahay dembidhaaf weydii in allaha ghafuurun raxiim ilaahay subxaana wa tacaala waa kii dembidhaaf badan waxaan ku soo koobaynaa markaas baycadan ku caanbaxday baycat nisaa oo aynu nidhi rag iyo dumarba nebigu wuu ka qaaday laakiin qur-aanku si gaara haweenkii mu'minaadka ee muhaajiraadkaa buu ugu tilmaamay waa bayca sheegaysa nawaahida ugu waaweyn ee islaamka agtiisa macruufkaa qayb ka mid ah oo loo tilmaamayo qofka muslimkii inuu heshiiskaasi nebi muxamed la galo salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ah inuu manhiyaadkaasi ka fogaado oo uu ka dheeraado kadib buu rajaynayaa qofkaasi muslimkaahi ilaahay subxaana wa tacaala dembidhaafkiisa iyo waxaasi nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh uu ugu yaboohayo waxaan rajaynayaa wakhtigii inuu intaas kaga eegyahay wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu